Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa laga hirgeliyey dhowr biyo-mareen oo waaweyn kuwaas oo loogu talagalay in markii roob da'o ay biyaha magaalada ka saaraan. Biyo-mareenadan oo qayb ka ah mashruuca Nagaad ee dhismaha wadooyinka Kismaayo ayaa wax badan ka taray sababtii loo dhisay oo ahayd inay biyaha ka saaraan magaalada hayna ku daraan badda. Roobab labadii maalin ee ugu dambeysay ka da'ay Kismaayo ayaa biyihii markii hore magaalada fariisin jiray waxaa qaaday biyo-mareennada kuwaas oo ku shubay badda gudoomiyaha xaafadda faanoole cabdifataax aadan cabdulaahi oo kormeeray biyo-mareennada iyo sida ay u shaqaynayaan ayaa sheegay in roobabkii da-ay aysan wax biyo ah magaalada dhex fadhiisan biyo-mareennaduna badda ay ku shubeen marka labaad magaalada kismaayo waxay ahaan jirtay biyo fadhiisid meel kasta waxay ahaan jirtay war waa ganacsiga iyo xilliga roobka maaragtay ganacsiga iyo isu socodka bulshadu way xayirnaan jirtay dhul badanna waa laga qaxi jiray sidoo kale magaalada bartamaheeda baan xitaa la mari jirin oo aarga ay ka mid tahay sanadadii hore laakiin sanadka waxaa la sameeyey magaalada kismaayo drinage si guud magaalada biyaha uga soo qaada waxaa la sameeyey awsfoollo biyaha ka baxa magaalada kismaayo oo ku dara badda kan hadda aan taagannahay waa badda qoryooley waa saad u jeedaan waxaa ka baxaya maaragtay biyihii oo sidii loogu talagalay u socda ilaa xalayna way ka socdeen waxaa la dhihi karaa magaalada kismaayo inaan roob badanba ka diin marka magaalada dhexdeeda aad maraysid sababtoo ah biyuhu dhulka ay fadhiisan jireen way qallalan yihiin biyo ma fadhiyaan biyuhu waxay marayaan drinajkii loogu talagalay iyo maxaa la dhihi jiray maa meeshii loogu talagalay magaaladana drinajyo badan baa ka baxaa sidoo kale hadda kan laga sameeyey qiilmawaaye biyo oo hormuud hormara oo halkaa ka baxa sidoo kale kii isbirtiba weelkii halkaas biyaha drinajka soo mara oo qaybtaa halkaa ka baxa waxaa la dhihi karaa maaragtay biyihii si fiican bay uga bixeen magaalada kismaayo roobkii shalay ku bilowday xalay da'ayay ilaa saaka hadda socda biyihii saad u jeedaan hadda drinajka way ka socdaa waa kuwa qulqulaya sida xoogga leh u socday sanqadheeda la maqlayo marka waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadle dowladda jubbaland iyo degmada dowladda hooseba way dadaaleen insha allah si aad u ogtiin hadda maalin intaan roobku bilaaban waxaan dhammaan bannaynay carradii iyo qashinkii iyo bicihii wixii geli jiray dhammaan waan ka saarnay sidoo kale bulshada reer kismaayo ee birnijyada maaragtay kule guryaha waxaan ka codsanaynaa maaragtay aan baaq halkan uga dirayaa inay ilaaliyaan birnijyada oo lahaansho ay dareemaan bacda ay ka ilaaliyaan carrada ay ka ilaaliyaan sababtoo ah caqabad bay ku noqonayaan roobkii iyo biyihii marayey inay si fiican u socdaan ama sidii loogu talagalay biyihii badda u galaan haddii meeshaa baca ay galaan marka dadka waxaan ka codsanayaa maaragtay bulshada reer kismaayo sidii lagu yaqaana ee hore inay ka qayb qaataan maaragtay bacaha iyo carrada intaba ay ka ilaaliyan waxaa horay markii ay roobab da'aan ay biyo u dhex fadhiisan jireen jidadka magaalada gaar ahaan meelaha muhiimkaa sida argada oo kale waxaana taas meesha ka saaray biyo-mareennada la dhisay kuwaas oo biyaha qaada kuna shuba badda qoryooley